barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaha soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waana maalin arbaco ah oo soddon ay tahay bisha oktoobar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi
qodobada aanu dhegaystayaal barnaamijka idinku haynana waxaa ka mida dhallinyaro ku nool jabuuti oo dadka qaxoontiga ah ka caawiya sidii ay u heli lahaayeen eheladooda ka maqan baafintan labay u kala baxdaa waxaa jirta tani ay soomaalidu badanka isticmaalaan ee raadioga ka soo gasha ee magacda dadka dadka baafina lagu sheego hebel hebel oo baafinaya qofka waa kaas iyo waxaa jirta tu kaloo classic la yidhaahdo yacni waraaqad baa laga buuxbuuxinaya qofkii waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro hal abuur ganacsi ka hirgeliyey magaalada laascaanood ee gobolka sool heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah sawtiyanku yaaliyo galina kusuga jiray anigoon giyaankiyo kabka kula simaye
qodobadaasi oo ciyaarihii ay ku jiraanba barnaamijka ayaan idinkugu haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hogaamiyaha kooxda islaamiyiinta ah ama hogaamiyaasha kooxda islaamiga ah ee isis qaarkood ee suuriya ayaa dab xooggan uu ku shidmay waxyar un kadib markii ay soo muuqatay in la dilay hogaamiyahoodii waxaana arrintaasi ay keentay in dhexdooda ay iska shakiyaan kooxda saaxiibka la ah maraykanka iyo ciidamada suuriya ayaa waxa ay qaateen abaalmarinta ku wajahan doorkii ay ka qaateen dilkii loo geystay hogaamiyihii isil abubakar al baqdaadi iyo afhayeenkii kooxda ah abu xasan al muhaajir sida lagu sheegay war ka soo baxay isniintii shalay aheyd dowladda maraykanka waxaa dilkaasi u yimid kadib markii muddo dhowr jeer ah weeraro la qaaday aan lagu guulaysanin hase yeeshee arrinkan inay kooxda kala shakiyaan ah ayaa waxa ay timid saacado yar un kadib markii dilkaasi u dhacay dowladda turkiga ayaa ganafka ku dhufatay xeerarka uu aqalka wakiilada maraykanku ku soo saaray in lagu cunaqabateeyo turkiga duulaankii uu ku qaaday waqooyiga suuriya iyo in loo aqoonsado dilalkii armeniyiinta ee waagii othomanka uu ka talin jiray deegaanadaasi wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa sheegtay inay wasaaradooda ugu yeedheen danjiraha maraykanka u fadhiya dalka turkiga david satterfield wasaaradda ayaa ku tilmaantay xeerarkan in aanay isqabanaynin qayimka u yaalla dalalka xubinta ka ah neeto madaxweyne donald trump ayaa sheegay inuu maraykanku toddobaadkii aynu soo dhaafnay ka shaqeeyey xabad joojin ka waarta dalka suuriya waxaanu turkiga ka qaaday cunaqabateen uu hore ugu soo rogay laakiin mas-uuliyiin maraykana ayaa walaac ka muujiyey saamaynta joogtada ah ee deegaanka ay ku yeelanayso ciidamada maraykanka ah ee uu sida kadiskaa uga soo saaray donald trump tan oo waddada u xaadhay duulaankii uu turkigu ku qaaday waqooyiga suuriya
umulkhayr xuseen rooble waxay ka mid tahay dhallinyaro iskaa wax u qabso u caawiya dadka qaxootiga ah ee ku nool dalka jabuuti ayada iyo dhallinyaro kaleeto ayaa arrinkaasi ka shaqeeya waxayna si gaara u caawiyaan dadka qaxootiga ee dhinaca caafimaadka ay u helaan dadka si ay u helaan baafinta marka ay sameynayaan andharaahda dadka ehelkooda ah ee ka maqan howshaasi ayaa waxaa qabtay howshan ayaa waxaa qabto umulkhayr isla markaasina waxayna uga warantay wariyaha v o eda sagal mustafe faarax
shaqadanna waa shaqo horta muhiimiyad gaara u leh dadka soo barakacee amba de qaxootiga ama dadkan de migrantka layirahdee dee dariiqada socda shaqada waxay waxay ku salaysan tahay inaad dadkii maadaama ay yihiin dad dadkoogii kolleyba ehel bay kaga yimaadeen wadanaday ka soo barakaceen inaan isku maxay ahayd xidhiirhkii aad isla lahaayeen inaan anaguna usii usii wadno intooda badan ma haystaan telefoon amba de waxay de maxay ku hadlaan ba de lacagtii dehaa ma haystaan ma awoodi kareen ha inay dadka kugala xidhiiraan markaas barnaamijkaas wuxuu ka kooban yahay in adeegyo badan oo ay kamid yihiin telefoon siino maxay ahayd dadka in jooga xerooyinka qaxootiga ehelkiiba wuxuu u leeyahay xaq inuu hadlo laba midhidh bil kastaba anakana lacag bay nagu tahay teleefoonaadkan iyo krediidyaashan la gelinayo marka waxaa jira in adeegyo kale ay isticmaali karayaan oo ay kamid yihiin fariin bay diran karayaan yacni wuxuu qofku telefoon ku sheegin kari waaye ama dad ku gaari waaye hadduu garanayo meel ay galaan iyo de cinwaan hay garanayo baa maxay ahayd fariintaabuu qoranayaa qofkiisii laga gaadhsiinayaa haddii uunan maxay ahayd telefoonna qofkiisa kula xidhiiri kari waayey amba aan adress u ka haysan wuxuu samayn karayaa baafin buu iska diran karayaa baafintan labay u kala baxdaa waxaa jirta tani ay soomaalidu badanka isticmaalaan ee raadioga kasoo gasha ee magacda dadka dadka baafina lagu sheego hebel hebel oo baafinaya qofka waa kaas iyo waxaa jirta tu kaloo classic la yiraahdo yani waraaqad baa laga buuxbuuxinaya qofkii kolkay iskugu dambeeyeen in dhuku ka malaynayo inuu qofkaas maxay ahayd kaga baalaha xidhiirku ka go-ay waxaasoo dhan buu ku sheegayaa markaas baafinta waxay kaga gundan tahay waxay kaga duwan tahay tani kale raadioga dad baa informaationkii aad waraaqada formularkaad ku buuxisay qaadayo oo waxaynaya dee dad baa qaadiyo way meelaha kala geynaya sidii boostadii oo kale waxaa jirta tu kaloo haddana iminka nagu soo birtay oo la yiraha trace the face waa waxaa weeyaan in yurub sidaad garanaysiin dad badan baa ku maxaa imigreeya markaas dadkaas sawiradooda ayay soo dhigaan marka qof ehelkiisa footooyadan waxaa la dhigaa xerooyinka qaxootiga waa la geeyaa reception centerka wadanada yurubta oo dhan waa la dhigaa meel kastaoo lagu ogyahaba dad inay dad soo barakacay joogaan waa lagu aafishayaa marka qofka hadduu qofkii garto inuu yirahdo qofkan waan garanaya qof ehelkeyga marka labadii qof xiriirkoogii baa dib loogu soo loogu soo celin barnaamijyadan kala duwan ee aad samaysaan gaar ahaan hadda qaybtan aad tiri qaybta sawirada qofka sawirkiisa la dhigayo ma jiraan dad dadkoodii ka dhexelay sawirada lasoo dhigay dunidao dhan laga soo dhigay in waxaa jirta haddaan in yar kaaga sheego dhowaan waxaa jirta in oday soomaaliya adu qaxooti wuxuu kasoo wuxuu ka imiday yemantuu ka imiday ciyaal buu watay wuxuu yidhi islaantayda maan doonaan baafiyo anigu dee horta waama ka yani waan ka quustay laakiinse waxaa lay sheegay inaa gabadh baa igu tiri yurub baan ka arkay islaantaadi marka waxaan ku yidhi waxaa jirta website baa jirta ay dadku sawirada ay soo dhigaan siday dee dadkoogii de hadday dee la kulmaan u helaan xaggaa baan ka eegaynaa maalin baan keli isoo noqo waan la fadhiistay marka websitekiisaa u furay filtera la geliyaa yacni soomaali ma gabadhba ma wiilba mise markaas markaan filteradii aan waxaan geliyey markaas waxaa soo baxday sawirkeyga inuu baashadii ugu horreysaba ka helo in muddo lix sannadoodna waan kala waan kala waan kala maqnaayeen ciyaalkiina isagaa wata iyaduna isbay isbay u joogtaa yurub markaas waa dee adeegyo badanka dadku waruma hayaan laakiinse wax badan dadka ka ka ka gargaari karaya qofku cunno iyo maxay ahayd caafimaad waxaa uga daran qof ehelkiisu inuu war ka hayn muu nool yahay muu muu muu muu xanuunsan yahay markaas war baa ugu gaajo kulul bay soomaalidu tirahdaan marka haddaad celcelisahaan eegto sanadkii oo kale imise dad baad isku heshaan ama imise xog baa idin soo gaartay dad kala maqan
in xagga isku dadka baafinta ku helaya qof ehelkood horta xagga jabuuti haddii la eego contexkeena way iska yar tahay labo iyo mid sidaan kuugu sheegaba soomaalidu details badan kuma siinayaan marka tracingii isticmaalkiisiina uu yaryahay tani b b sida waa nasiib qofku hadduu maqlo qof ehelkiisa inuu baafinayo wuu kasoo jawaabi karaya laakiinse wax la odhan karaya maaha de in pourcentage dogeysiidka intaabuu yahay lama sheegi karayo markaas isku laba qofoo laysku soo helayo dinacam oo laysku baafiyo la helay way iska yartahay horta xagga natiijada marka la eego dee xaggeega laakiinse isticmaalka telefoonka xoog aad noogu badan marka dadku tusaalahaan waxaad tirta qofkiiba laba daqiiqa loo ogol yahay inuu ku hadlo marka qofku meel walba ha joogo qofkiisii wuu la hadli aan labadaa daqiiqu kaga kaga kaga bogan wuxuu doonaya ma aragteen dad dadkooda ay usoo jawaabeenoo baahidihii ama laga caawiyey ama dad lacaga loo soo diray waxyaaba noocaas kale ha in badan waxaa jirta dad dadku inaan maxay ahayd intooda badan iminka telefoonadii baa la iska isticmaalaa in labadii bilood bishiiba markay mar hadlaan in dad waxaa jira in telefoon gaadha iska haysta oo wixii de ay dadkoogu de kula soo xidhiiri karayaan kulasoo ay kusoo sheegaan bada ay kula xidhiiraan tani waa tu maxay ahayd eh, maadaama ay taho de wax bilaash ah oo de qofkiina de waxba laga qa- lacagna laga qaadayn in mucaawinaadka waa way iska isticmaalaan way iska de macmiishaan wixii way imaadiin bishooda markay u gaadho kaar yar baan siinaa gaar kaarka yar bay noola imaadiin volunteerska jooga maxay ahayd xafiisyada inuu iska uu iska- uu iskala hadlaa qofkiisii in hadduu wax in eh, dhibaato gaara qofku inaan geeriba loo soo sheegay waxaa dhici karta inaan loo yar labadii midhir wax loogu daro in i c r c baan yaan ku wadaagnaa shaqadan iyadaa foundkiina siisa dee lacagtii dee lagu lagu howlgelayay umulkhayr xuseen rooble ayay taasi ahayd oo ka mid a dhallinyaro u istaagay la baadigoobka dadka eheladooda ay maqan yihiin waxayna ugu waramaysay dalka jabuuti wariyaha v o e da sagal siciid faarax
iminkana dhinacii heesaha haddii aynu eegno waa garnaqsi iyo nimcaan hillaac iyo weliba hee fanaanada daadayeed asmaloof
sauti yangu yaliyo galina kusugu jiray anigoon kiyankiyo kabdha kula simaye
amba ku cashariinkii waan qabay gubtayado war madoobe madoobe inaaduba kula siman miyaan sheeko kaba guray
sauti yangu yaliyo galina kusugu jiray anigoon kiyankiyo asmahay kabdha kula simaye
amba ku cashariinkii waan qabay gubtayado war madoobe madoobe inaaduba kula simi miyaan hilac sheeko kaba guray
sudii ka gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd
kalgacaylki maan gabi mana goyni wacadkii waxaa dhiga kafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
sudii ka gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd
kalgacaylki maan gabi mana goyni wacadkii waxaa dhiga kafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu wuxuu adiga kaa geyo
gartahaygu muusine balgarwaaqsaynayaho kii kale haddaan tagay muu korin jacaylkuye mun korin jacaylkuye
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu adiga kaa geyo
gartahaygu muusine balgarwaaqsaynayaho kii kale haddaan tagay muu korin jacaylkuye mun korin jacaylkuye
waa nafgarasho weyda go'aan go'aanka qaadatee hayga fiilan hayga fiilan fiilan gaadii hore
daldalaalagi jiray kuma kala go'ayne go'aanka kasoo noqo kasoo noqo go'aanka kasoo noqo
kalgarasho weyda go'aanka qaadatee hayga fiilan hayga fiilan fiilan gaadii hore
daldalaalagi jiray
heestaasi garnaqsi iyo nimcaan hilaac iyo asma haddii aan intaasi ku dhaafno bal iminkana laasacaanood inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo sannad kasta tahriibaha dalal qurbaha ah si ay nolol wanaagsan uga raadsadaan ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro la yimid hal abuur ganacsi oo ay ku maaraynayaan noloshooda dhalintaasi waxaa ka mid a laba wiil oo magaalada laascaanood ka furay xarun lagu nadiifiyo gaadiidka warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa noo soo diray cabdikariim olol qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa bilaabay inay fikrado cusub ay soo kordhiyaan cabdixakiin maxamuud aadan iyo shiine cabdulaahi maxamed ayaa waxay hirgeliyeen xarun loogu talagalay in gaadiidka lagu hagaajiyo sidoo kalena lagu dhaqo ugu horreyn cabdixakiin maxamuud aadan ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a u sharaxaya meeshan ay sameeyeen horta laanta v o eda waan u mahadnaqanaa waraysigana la yeesheen kadib markaan aqrinay caqabadaha ka taagan xagga gaadiid waana fikradan keenay aniga inin saaxiibkaya shiine cabdilaahi maxamed lalayaahdo kadibna halkaasaan furnay meesha waa shaqaynaysaa maasha allah dadkana waxaan ku baraarujinaa inay fikrado cusub oo ganacsi keenaan dhallinyarada gobolku maadaama camallaan fara badan ay ka jirto gobolka qaabkaad meeshan u furteen iyo sidaad u hirgeliseen bal iga war laahiniyow qaabkaan u furnay waxay ahayd ujeeddadii waxayd inaan bal fikirkeenna ganacsi kadib markaanu aragnay baahida ay ka taagan tahay meeshu iyoiyo fikirka aanu isku geynay baanu furnay meeshan caqabado badanna waa iska jiraan marka hadda wallaahi waa fiicantaha aad iyo aad bay fiicantaha maasha allah meeshuna waa shaqaysaa dee waxaan ku aragnay een, gaadiid fara badan baa lagu dhaqayaa qaarkood waa lagu qurxinayaa dhalinyaro badan baa imanaysa bal ka waran geesta kale hirgelintan aad samayseen ma jiraan dhalinyaro iyaguna shaqa abuur ka helay oo aad shaqaalaysiiseen way jiraan oo saddex inan baa iminka ka shaqeeya oo shaqa abuur ka helay dhalinyaro fara badanna waan rajaynaynaa in camal kale u samayno aan fikrado kale oo dee magaaladu u baahan tahay inaanu keenno si ay dadka camal uga helaan magaaladana waa ogtahayo camal la-aanta ku badan marka dhalinyaro fara badan baan rajaynaynaa inaan camal u samayno fikir cusubna u keenno haddii alla ka dhigano bal ka waran markaad adiga saaxiibka isu timaadeen oo aad fikraddan qaabkeeba idinku dhalatay inaad samaysaan goob gaadiidka lagu maydho oo aad idinku iska leedihiin inaad samaysataan kadib markaan aragnay baabuurta dayaca badan haysta iyo dayaca dadka magaalada gawaadhidooda haysta markaanu aragnay baanu fikirkan nugu dhashay inaan bilowno anigii saaxiibkay marka dee wax la bilaabayo wuxuu u baahan yahay maalgelin in la maalgeliyo oo lacag la geliyo een, mashiinaad keenteen oo kale bal ka waran dhanka maalgelintaad u baahantiin iyo hadda taad ku maalgeliseen wallaahi ni maalgelin waa u baahanay iminkada waa u baahanay tii aanu ku maalgelinayna waxaanu jeebkaya kala nimi ahayd cidna maalgelisay iyo iyo cid een, taabisay oo kale ma jirin annagaa jeebkaya ka keenay marka maalgelinta iminka bangiyaa jira marka bangiyadana maalgelinba waa ka raadinaynaa bangiyada marka waanu doonaynaa inaanu fikrado cusubna keenno maalgelinna u baahan dhalinyaradu markay fikradaha keenayaan kale dhibaatooyin baa la kulma bal waxyaabaha adigu sida weyn u rogrogteen maxaa ka mid a markaad eegteen ka dhalinyarahaan wallaahi dad badan waa jiraan horta nagu yihi waxaan wax soconaya maaha iyo fikirkan fikir shaqaynaya maaha dad kugu taageerayna waa arkaysaa dad kugu diidayna waa arkaysaa laakiin waxaa badnaa dadka dadka een, diidaya iyo dadka een, yeelay kuwa yeelay baa badnaa marka laga hadlayo een, sidaad horey u sheegtayba shaqalaan baa jirta laba nin oo dhallinyara baad tihiin waxyaabaad is leedahay dhallinyarada kale wayda kaga dayan karaan oo fursadan een, xarunta weyn aad ugu talagasheen in gaadiidka lagu maydho ama lagu dhaqo bal ka waran wallaahi niyo way jiraan dhalinyaro badan oo leh na tilmaama annaga fikrado kala keensanayne marka waxaan rajaynaya inay dhallinyaradu bal ku daydato inay isku daydo inay ganacsi abuurto si ay dee horumar u keenaan naftooda iyo iyo saaxiibadoodaba ugu keenaan horumar waxyaabaad hiigsanaysaan maxaa ka mid oo kale inaad heshaan hadda waxaan hiigsananaa hasho mashiinkii saliidda ka bedelayay gawaadhida oo intii fuurka saa looga geliyo hadda boolkaa laga faraa saliidda lagaga daadiyaa marka waxaa jira mashiin inta saa loo geliyo halkan dhiibka laga geliyo kadibna gaadhiga saliidda ka nuuga si aysan dhaawac u gaadhin boolkii gaadhigii waxna ku reebin mashiinka horta waan rabnaa inaan keenno iyo kii kale een, shaambowga qasaya isagu gaadhiga baalkeynaya si hawsha u fududaato mashiinadaas labada mashiin hadda waa waa ku dali jirnaa inaanu keenno Een, caqabadaha dhallinyaradu ay la kulmaan markay wax hirgelinayaan maxaa ka mid a oo aad idinkuna aragteen dhallinyarada kalena aad u sheegaysaan inay markasta ku tallaabsadaan waxa ay la kulmaan horta waa dhaqaale dhaqaalaha caqabada koowaad ay la kulmaan qof kasta oo raba inuu fikir keeno ama uu fikir abuuro waa dhaqaale dhaqaalaha marka koowaad ma- hadduu soo hela xataa talabaad la kulmaya waxaa weeye dad ka hormaanayo niyo tebinaya dadka dadka niyo tebiya inta badan baa caqabada labaadna ay tahay
aad ayuu u mahadsan yahay eh, cabdikariim olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada laascaanood halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa lantaa soomaaliga ee v o a markana dhinacii ciyaaraha haddaan bal u leexano waa kan wariyaha v o eda axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta inter milan ayaa xalay hoggaanka u qabatay horyaalka zeri ada dalka talyaaniga kadib markii ay guul ka gaartay kulan ay ugu martisay naadiga breshiya ciyaartan ayaa waxaa inter ay ku adkaatay laba gool iyo gool waxaana u kala dhaliyey ciyaaryahan lotaro martinez iyo ciyaaryahan romelo lukaku inter milan ayaa waxa ay iminka hoggaanka horyaalka ku haysaa shan iyo labaatan dhibcood waxaana ku soo xigtaa naadiga yuventus oo leh saddex iyo labaatan dhibcood inkastoo inter ay ciyaartay hal kulan oo dheeri ah kulankii kale ee xalay dhacay horyaalka dalka talyaanigana waxa uu ahaa mid ay kooxda baarma ku martigelisay naadiga helas verona ciyaartaasna waxay ku dhammaatay gool iyo waxba oo kooxda helas verona ay ku adkaatay kulamo kale oo ka tirsan siiri aadah ayaa caawa jiri doona naaboli waxa ay martigelin doontaa atalanta kailari iyo bolonya ayaa kulmi doonaa yuventus waxay la ciyaari doontaa kooxda genowa iyadoo raadinaysaa inay adkaato si ay ugu soo laabato hoggaanka horyaalka horyana waxay u safri doontaa naadiga lazio samaduriya waxa ay martigeli doontaa kooxda leje fiorentina waxay u safri doontaa naadiga saswolo udinese iyo romana waa ay is arki doonaan dhinaca kale kooxda kubadda cagta barcelona ayaa xalay hoggaanka u qabatay horyaalka laliga ee dalka sbain kadib markii ay shan gool iyo gool kaga adkaatay naadiga real valodolid ciyaartaasi ayaa waxaa laba ka mid a goolasha dhaliyey ciyaaryahan leonal messi goolasha kalena waxaa kala dhaliyey clement langlet arturo vidal iyo ciyaaryahan luis suarez barcelona ayaa iminka waxa ay hoggaanka horyaalka ku haysaa labaiyo labaatan dhibcood waxaana ay laba dhibcood ka sarraysaa naadiga granada kulan kale oo xalay dhacana kooxda deportivo alvas ayaa waxa ay barbardhac gool iyo goola ku celisay naadiga atletico madrid oo ay martigelisay horyaalka dalka sbain kulamo kale oo ka tirsan ayaa caawa dhici doona waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan real sociedad iyo lavante ay kulmi doonaan zavia iyo valencia oo ay is arki doonaan atletic club waxa ay martigeli doontaa naadiga sbanyol kooxda selta vigo waxay u safri doontaa naadiga real betis halka naadiga real madrid ay garoonka barnabeo ku martigeli doonto naadiga laganes dhinaca kale waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka loo yaqaano e f l ee dalka ingiriiska kooxda barton oo martigelisay naadiga lester city waxaa looga adkaaday saddex gool iyo gool crowley iyo colchester oo kulmana ciyaartoodu waxa ay ku dhammaatay sidoo kale saddex gool iyo gool oo kooxda colchester ay ku adkaatay everton waxay labii ibir kaga adkaatay naadiga watford mancity oo garoonka itixaad ku martiqaaday kooxda southamptonna waxay kaga adkaatay saddex gool iyo gool kooxaha oxford united iyo sunderland ayaa isla dhaafi barbardhac gool iyo gool hase yeeshee waxaa gooryaal ku soo baxday kooxda oxford united dhinaca kale waxaa caawa iyana jiri doona kulamo kale oo ka tirsan isla koobkan e f l-ka kooxda chelsea ayaa garoonka stanford bridge waxa ay ku martiqaadi doontaa naadiga manchester united sidoo kalena ciyaar adag ayaa waxaa isku arki doona kooxaha liverpool iyo arsenaal ciyaartaasi oo ka dhici doonta garoonka anfield asonvilla iyo wolfisna waa ay kulmi doonaan dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana xulka kubadda cagta bulgeriya ayaa waxaa la saaray ganaax laba ciyaareed ah oo ay ku ciyaari doonaan garoonkooda iyadoo aanay ka qayb geli doonin wax taageerayaal ah kadib markii lagu helay dembi ah in taageerayaasha xulkaasi ay hadallo cunsuriyeen ah kula kaceen ciyaartooyda madow ee xulka kubadda cagta ingiriiska kulankii ka dhacay magaalada sofiya horaantii bishan oo england ay ku adkaatay lix gool iyo waxba ayaa laba mar qarka u istaagay in la joojiyo sababo la xidhiidha cunsuriyiin ay ku kaceen taageerayaasha xulka kubadda cagta bulgeriya oo adeegsanaya calaamadda naasiga iyo sidoo kale erayo ay ciyaartooyda madowga ugu yeerayaan daanyero bulgeriya ayaa sidoo kale waxaa lagu ganaaxay toddobaatan iyo shan kun oo yuuro waa markii labaad ee xulka kubadda cagta bulgeriya loo ganaaxo hadallo cunsuriyiin ah oo ay ku kaceen taageerayaasha xulkaasi xubinta cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad ayuu mahadsan yahay nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha dhinacii heesaha haddii aynu jalleecno waa heesta dhamac iyo fanaanka maxamed lafule
ayaxyo cadkeediyo deegaan la moodyay malab lagu durduurtiyo daxabkoo iftiima daawashada kuwaanay maqbayga taagalay ka maqbayga taagalay daawashada kuwaaney damaqbayga taagalay damaqbayga taagalay waxaa waxaa iga dardaara waan kaaga digaya waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dibnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga hadday adaldeliishaan dibnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi waxaad ogaataa inaan adiku doorto dadkaa kaa dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay waxaad ogaataa inaan adiku doortoon dadkaa kaa dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay dadka waxaad ku digataa markaan kuu dadaalo dadka waxaad ku digataa markaan kuu dadaalo ubad ubaa ubad daadahayse ee ubad ubaa ubad daadahayse dadka waxaad ku digataa markaan kuu dadaalo dadka waxaad ku digataa markaan kuu dadaalo ubad ubaa ubad daadahaysa dayaxiyo cadkeediyo deegaan la moodyay malab lagu durduurtiyo dahabkoo iftiima dayaxiyo cadkeediyo deegaan la moodyay malab lagu durduurtiyo dahabkoo iftiima heeskaasi damac iyo fanaanka codka baxsan maxamed xasan xuseen lafoole ayaan idaacaddeenna kusoo gebagabaynaynaa cabdixaafid cawal ismaaciil iyo anigoo sahre cabdi axmed waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
daawashada kuwaaney damacbayga kaagalay damacbayga kaagalay waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya waxaa waxaa iga dardaara